أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أmا bعd waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الracdi aayadda sagaal-iyo tobnaad ayuu casharkeenna caawa in sha allahu tacaala uu ka bilaabmayaa wuxuu allah subxaanahu wa tacaala uu leeyahay afaman yaclamu anama unzila ilayka min rabika alxaqu kaman huwa acmaa afaman axad yaclamu og annamaa ana aladii kii unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga min rabbika xagga rabbigaana lagaaga soo dejiyey alxaqu inuu yahay qof og kaman miyuu la mid yahay axad huwa isaguba acmaa indhala oo arrintaa iyadaa ka indhala innamaa yatadakaru waxaa waansamo biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ku waansamo ulul albaabi cuquusha kuwa u saaxiibka ah oo caqliga leh aladiina kuwii unbaa waansamo yuufuuna oofinayeen dhammaystirayeen bicahdillaahi ilaahay ballamihiisa ay la galeen walaa yanquduuna aan burinaynin almiihaaqa ballamada adag ee dhaarta lagu adkeeyeyna aan ka baxaynin oo aan khilaafaynin oon burinaynin waaladiina kuwii unbaa waansamayo yasiluuna xiriirinayeen maa ay ladii kii amara allaahu alla ou amray bihi maagaba an yuusala in la xiriiriyo wayaqshawna ka cabsanayeen rabbahum rabbigood ka cabsanayeen wayakhaafuuna ka baqayaan suu-a alxisaabi xisaabta middeeda xunna kuwa ka cabsanayo kuwa ayaa waansamayo iyo waladiina kuwii ayaa waansamayo sabaruu sabray ibtiqaa'a wajhi rabbihim rabbigood wejigiisa raadin iyo dalab ay dalbayaan dartii un u sabray wa aqaamuu oogeen asalaata salaada oogeen wa anfaquu bixiyey mimaa min bacdi maa kii qaarkiis rasaqnaahum aan ku arsuqnay siran musiriina xaalay yihiin iyagoo siraysanayo wacalaaniyatan mucliniina xaalay yihiin iyaga oo muujinayaba wayadra-uuna riixayaan bilxasanati wanaagga ku riixayo asayi-ata xumida ulaa-ika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin cuqbad daari daarta aakhira ciribteeda san ama beddelkeedii ayay leeyihiin beddel fiican bay ku leeyihiin jannaatu cadnin negida jannadeeda ayay leeyihiin kuwaasi yadkhuluuna way gelayaan haa jannaadkaas bay gelayaan iyaga iyo waman ayaa gelayo duul salaxa wanaag fa yacnii hagaajiyey min aabaa'ihim aabbayaalkood xaal ay yihiin ay ka mid ay yihiin wa aswaajihim xaasaskooda xaal ay yihiin iyo waduriyaatihim ubadkooda waalmalaa-ikatu malaa-igtiina yadkhuluuna way gelayaan calayhim korkooday usoo gelayaan min kulli baabin albaab kasta xaggii ayay uga soo gelayaan yaquuluuna lahum waxay ku dhahayaan salaamun calaykum nabadgeliya korkiina ha ahaato nabadgala bimaa sabartum bisababi sabrikum sabarkiina dartii ama sababkiisii ku nabadgala oo nabadgelya korkiina ha ku ahaato sidaa fa nicma waxaa nicmo lahaaday cuqba daari daarta ciribteedaa nicmo lahaatay halkan marka aayadda horena alla subxaanahu watacaala wuxuu bixinayaa laba qolaa laysgarab dhigayaa qolo ilaahay taqaano awaamirta alla uu ka rabana fahamsan ee isla markaana aan ballamadii alle iyo waxyaabaha aan khilaafaynin iyo isku mid miyaa kuwo iyagu indhala oo xagga bas yacni cilmigiina wax sacaadadooda ay ku jirtana aan cilmi ulahayn oon fahamsanayn iraado toosan iyo qasad toosanna aan lahayn labadaa qolaa marka tilmaamo ilaahay uu ka bixinayaa marka alla wuxuu yidhi afaman axad yaclamu qof afaman ruux yaclamu og annamaa ana aladii kii unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga loo soo dejiyey min rabbika xagga rabbigaana lagaaga soo dejiyey alxaqu xaq inuu yahay og kaman miyuu la too yahay ruux huwa isaguba acmaa indhala qof indhala miyuu la mid yahay macnuhu marka wuxuu u dhacayaa haada aladii yaclamu midkan garanayo ana aladii anzala allahu calayka yaa muxamed waxaa alla adiga korkaaga kusoo dejiyey nebi moxamedow xaqun inuu yahay qofkan garanayo fa yu'minu bihi rumaynayo wayacmalu bimaa fiihi waxa ku dhex jirana ku camal falayo kaladii huwa acmaa mid indhoola miyuu la mid yahay falaa yacrifu aan garanaynin mowqica xujati illaahi calayhi xujada alle meesha ay korkiisa kaga dhacaysa aan garanaynin walaa yaclamu aan ogeyn maa alzamahu allahu min alfaraa'idi wixii allah uu ku ilsaamiyey oo uu ku waajib yeelay ee farad iyo waajibaadna aan aqoon u lahayn kaasaa indhoolaha laga wadaayo ma siman yihiin waa sida marka alimaamu tabarina uu u macneeyey meeshaas marka kan hore afaman yaclamu anamaa unzila ilayka min rabbika alxaqu waxaa nebi moxamed lagu soo dejiyeyna waa garanayaa waana ku camalfalayaa mid ka dambe indhoolaha ahna waa nin aan xujada meeshay jirtana aqoonin wax lagu waajibiyey iyo wax kalena ka indhala oo aan waxba ka garanaynin jahli ou markaa dee cudurdaar ugu yeelanayana ma aha ilaa nebi moxamedaa la jooga sala allahu calayhi wasalam oo wixii loo waxyooday ku aqrinaya isagaan usoo jeedin rabinna inamaa yatadakaru waxaa waansamaya un biaayaati illaahi baa u qadaran ilaahay aayaadkiisa waxaa ku waansamayo ulul albaabi cuquusha kuwa u saaxiibka alalbaab waa jamcu lubbin waxaana laga wadaa qalbiga cuquul iyo qalbi kuwa un u saaxiiba yaa ku waansamaya ilaahay aayaadkiisa ayb aladiina kuwii ayaa ku waansamayo ka bedel inamaa yatadakaru ulul albaabidaa laga bedelayaa aladiina kuwii baa ku waansamayo ilaahay aayaadkiisa yuufuuna oofinayeen bicahdi illaahi ilaahay ballamadiisa oofinayeen ayb walaa yanquduuna aan burinaynin almihaaqa ballantii la adkeeyey dhaarta lagu adkeeyeyna aan ka baxaynin oo aan burinaynin meeshaa marka walaa yanquduuna almihaaqa ay laa yukhaalifuuna ma khilaafayaan alcahda aladii caahadu llaha calayhi cahdiga iyo ballanka ay alla la galeen ma ka baxayaan ilaa khilaafihi ma u aaday ma aadayaan fayacmaluu bigayri maa amarahum bihi marka ay camal falaan wixii aan la amrin wayukhaalifuu ilaa maa nahaa canhu wixii allah uu ka reebayna inay u weydaartaan oy aadaan markaas yacni walaa yanquduuna almihaaqa waxay tahay ilaahay wixii uu amrayna ma ka tegayaan wixii uu ka reebayna ma aadayaan ayb ilaa cahdiga iyo ballanta la tilmaamayaa waa diintii un qofku marka uu laa ilaaha illa allahu yidhaahdo laa ilaaha illa allahu muqtadaheedu waxay tahay ama shuruudeedana ka mida iltizaam inuu markaa yacni wixii uu yidhi waa iltizaamayaa diyaaraanna u ahay waa ka soo baxayaa oo ma ma khilaafayo waladiina kuwa ayaa waansamayo yasiluuna xiriirinayaan maa wixii amara allaahu alla uu amray bihi maagaba an yuusala in la xiriiriyo akharu lmufasiriin marka waxaa alla amray in la xiriiriyo waxay ku fasirayaan silatu raxim ilaahay wuxuu amray qaraabadii in la xiriiriyo oo maalkaagii aada ka xiriiriso caqligaaga iyo cilmigaaga waxyaabaha iyo ixsaankaagu inay helaan leanna dad ayagaa kugu dhow waa kusoo fiirinayaan maalkaagana waa fiirinayaan ixsaanka yacnii wejigaaga iyo ixsaankaaga anwaacdiisana way fiirinayaanoo iyaga waa ka agdhow yahay marka kuwaa allah wuxuu amray in la xiriiriyo akharu lmufasiriinna sidaabay ku tageen ayb iimaankana waa lagu macneeyey waxaa in la xiriiriyey alla uu amray laakiin tafsiirka hore yay u badan yihiin mufasiriinta sida imaamu lbagawi macaalimu tansiilka uu ku leeyahay wayaqshawna ka cabsanayaan rabbahum rabbigood kuwa ka cabsanayo yaa waansamayo wayakaafuuna ka baqayaan suu-al xisaabi xisaabta mideeda xunna ka baqayaan ay wayaxdaruuna waxay ka digtoon yihiin ay ka baqayaan munaaqashata allaahi iyaahum fi lxisaab ilaahay inuu xisaabta aad oo ugu falanqeeyo oo ula niqaasho huma laa yasfaxu lahum can dali can denbin dabadeedna ounan u dhaafin wax dembi ana aan loo dhaafin suu-ul xisaab waxay tahay in xisaabtiina lagugu adkeeyo wax dembiyana aan lagu dhaafin haddii marka xisaabtiina kugu adkaato dunuubtaadiina aan la dhaafin de wax aada u dhib badan waay lidaalika marka dadka caqliga u saaxiibkaa ee waansamayo sifaadkooda waxaa ka mid ah xisaabtaas aakhiro yay u tooghayaan inta ay adduunyada joogaanna waa ka baqayaanoo way ka cabsanayaan marka fahum lirahbatihim daalika cabsida ay ka cabsanayaan xisaabtaas ilaahay ayay jaa-uu waay waxay la jaaduuna waxay ku dadaalayaan marka ay jaadiin ku yihiin fii daacatihi ilaahay daacadiisa muxaafiduuna calaa xuduudihi ilaahay ilaahay xuduudiisana way ilaalinayaan wax weyn weeyaan marka qofku inuu xisaabta aakhira ka cabsado oo haddii aadan hadda ka cabsaninna dee waxaad u tegi doontaa adigoo marka ay kugu badatay ee markaana halis iyo dhibaato iyo mustaqbalkaaga iyo aayatiinkaaga xumaynaysaa marka ilaahay soo hor istaagiisa in laga cabsado xisaabtii lafteedana cabsi loo yeeshaa la rabaa wayakhaafuuna ka cabsanayaan su-al xisaabi xisaabta middeeda xun waladiina kuwii ayaa aayaadka alle ku waansamayo sabaruu sabray afa saddexda noocee sabarka meeshan waa soo gelay daacadii allana waa ku sabreen macsidiina waa ka sabreen waxa la soo gudboonaanayo qadaha iyo qadarkana way ku sabreen ayb oo ilaahay cara iyo waxa uu usoo qadaray ama abaar ama colaad ama jiro ama dhibaato ah way ku sabrayaanoo ilaahay tasahud iyo caro u muujin maayaan marnaba waladiina kuwii ayaa waansamaya sabaruu sabray oo sabarka anwaacdiisaba la yimid ibtiqaa'a wajhi rabbihim rabbigood wejigiisa raadin iyo dalab ay dalbayaan darteedna u sabray wa aqaamuu oogeen alsalaata salaada oogeen oo salaadiina siday ahayd uga uga soo baxay wa anfaquu bixiyey mimaa min bacdi maa kii qaarkii rasaqnaahum aan ku arsuqnay siran xaal ay yihiin kuwa siraysanayo wacalaaniyatan mucliniina xaal ay yihiin kuwa muujinayo wayadra-uuna way riixayaan bilxasanati tii wanaagsanayd ayay asayi-ata xumida ku riixayaan ay wayadfacuuna isaa'ata man asa'a ilayhim qofkii iyaga xumeeyo xumaantiisa waxay ku riixayaan bilixsaani ilayhim inay u ixsaan falaan waana sida waana lays amrayba idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawat kaanahu waliyun xamiim eeisagooy qofka u bannaan tahay dee wixii xumaan lagu sameeyey inuu aargoosto hadday xumidaa sideeda dembi u ahayn oo alla uu yidhi wajazaau sayi'atin sayi'atu mihluhaa haddana faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah baa ilaahay yidhi ayb ulaa-ika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin cuqba daari daarta ciribteeday leeyihiin cuqba daar laba macnaa ku jirto yacni ilaahay kuwaasi wuxuu ku cirbisiiyey jannada daarteeda waay xaggee marka jannada daarteeda loogu bedelay oo iyada janna iyagii jannadii baa la keenay intee laga soo bedelay xaggee laga soo wareejiyey waxaa laga soo wareejiyey daartii ay ku lahaayeen naarta leanna nebigu sala allahu calayh waali wasalam wuxuu yidhi qof kastaa jannadana boosuu ku leeyahay naartana boos buu ku leeyahay booskii mu'minka ee naarta uu ku lahaa gaal ayaa u dib marayo booska gaalka uu jannada ku lahaana qof mu'mina baa u dib maraya oo ka qaadanayo waana maalintaas maalinta ilaahay ku magacaabay yowmu taqaabun yowma yajmacukum liyowmi ljamci dalika yowmu taqaabun waa maalin marka aada laysku dagayo waay dagitaankuna wuxuu ka imaanayaa de wixii ilaahay haddii gaalka maalinkaa waxaa la leeyahay war haddaad alla adeeci lahayd meeshaas baad ku jiri lahayd laakiin qoomamo iyo shallaay unbuu markaa naarta ugula jiraya mu'minkiinan allow ku mahadinayaayo alxamdu lilahi aladii hadaana lihada wamaa kunaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah ayuu ku jiraa oo haddii isagu laftiisa iimaanku ounan ahayn bartaasu isaguna ku jiri lahaa naarta walciyaadu billah marka meeshaa marka ulaa-ika lahum cuqbadaar tacqiib baa jiro waa laysu dib marayaa oo mu'minkii marka jannada daar looga dhigay gaal tiisii iyo midii gaalkiibuu isku qaatay gaalkiina meeshaas xunbuu ku jiraa isagana ayb macnaha labaad waxa uu yahay ulaa-ika lahum caqiiba taacatihim rabbahum fi dunyaa daaruljinaani macnuhu marka ulaa-ika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin cuqbadaari jannada ayay leeyihiin acmaashay adduunyada kusoo sameeyeen gadaasheeda acmaashii ay adduunyada ku sameeyeen dabadeeda gadaasheeda waxay leeyihiin marka daarta aakhira midda ugu fiican oo jannadii ah labadaas tafsiirow ibnu jariir sheegay ayb jannaatu cadnin cuqba daaridaa laga bedelayaa ulaa-ika lahum waxay leeyihiin cuqba daari daarta cirib ciribsankeeda ciribteeda san daarta aakhiro ciribteeda san oo jannadii ah jannaatu cadnin negida jannooyinkeeday leeyihiin yadkhuluuna way gelayaan haa jannaadkaas bay gelayaan iyaga iyo waman ayaa gelaya duul salaxa wanaagsanaaday salaaxooduna wa salaaxuhum iimaanuhum billaah waa rumaynta ay alla rumeeyeen waay wa itibaacuhum amrahu alla amarkiisoy raaceen wa amra rasuulihi calayhi salaatu wasalaam iyo amarka rasuulkao ay raaceen iyagaa gelaya iyo waman baa gelaya duul salaxa wanaagsanaaday min aabaa'ihim aabbayaalkood xaal ay yihiin wa aswaajihim xaasaskooda xaal ay yihiin iyo waduriyaatihim ubadkooda marka aabbayaalka iyo ubadkii iyo inay jannada galaan de waa in iimaan uu jiro haddii iimaanka aada isku faaruqdaan is arki maysaan waladiina aamanuu watabacathum duriyatuhum biiimaanin buu ilaaha yidhi alxaqnaa bihim duriyatahum wamaa alatnaahum min camalihim min shay marka haddaan iimaan jirin waa kala tegayaanoo nabiyullaahi ibraahim iyo aabihiiba waa kala tegayaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo adeerkiis abu aalib waa kala tegayaan marka nasabku wax weyn ma keenayo aakhiro marka la joogo faidaa nufika fi suuri falaa ansaaba baynahum yowma-idin walaa yatasaa'aluun laakiin ilmahaagu hadday iimaanka kugu raacaan waalidku hadduu iimaankii kugu raaco ilaahay naxariistiisa waxaa ka mid ah hadba kii darajo sarreeyo meeshiisaa layskugu keenaa waalidkii iyo ilmihii iyo midkii darajo sarreeyo booska uu joogo ayaa ilaahay isugu keenayaa subxaanahu watacaala laakiin waa in iimaanka ay isku raacaan hadday iimaanku ku kala tagaan maya ayb qofku marka qasadka uu ilmaha u dhalaayo iyo waxa uu ilmo u korsanayo iyo waxaasoo dhan waxa waa inuu ogaadaa inay tahay iimaankaas inay ku raacaan markay iimaankaas kugu raacaan yay adiga wax kuu tarayaan laakiin maahan adduunyo iyo inay un kuusoo shaqeeyaan oo ilmihii xoolay keenaan keliya un in laga fekera ma aha waalmalaa-ikatu malaa-igtiina yadkhuluuna way gelayaan calayhim korkooday kusoo gelayaan oo jannadiibay ugu soo gelayaan min kulli baabin irid irid dhammaanteed xaggeed ayay kas ayay kaga soo gelayaan yaquuluuna lahum waxay ku dhahayaan salaamun nabadgeliyo calaykum korkiina ha ahaato bimaa sabartum bisababi sabrikum sabarkiina aada sabarteen dartiis ood calaa daacati illaahi fi dunyaa a kusoo sabarteen ama bimaa sabartum bisababi sabrikum calaa diinikum sabarka aada diintiinii kusoo sabarteen ood ku haysateen saa darteed markaa yay markaa waxay leeyihiin nabadgeliya korkiina ha ahaato fa nicma waxaa nicmo lahaaday cuqba daari daarta ciribteeda waa jannadii baa nicmo lahaatay waaladiina yanquduuna cahda allahi min bacdi miihaaqihi wayaqطacuuna maa amara allahu bihi an yuusala wayufsiduuna fi lardi ulaa'ika lahum allacna walahum suuءu daar waaladiina kuwa yanquduuna burinayaan cahdallaahi ilaahay ballamihiisa kuwa burinayo min bacdi miihaaqihi adkeyntiisa uu adkeeyey ka gadaale wayaqdacuuna gooynayeen maa wixii amara llaahu alla uu amray bihi maagaba an yuusala in la xiriiriyo wixii alla ha la xiriiriyo uu yidhina gooynayo wayufsiduuna hallaynayaan fil ardi dhulka korkiisana hallaynayaan ulaa-ika kuwaadaas lahum waxay leeyihiin allacnatu naxariista alloo laga fogaadaa u sugnaatay oo ay leeyihiin walahum waxay leeyihiin kuwaasi suu-u daari daarta xumideeda daarta aakhirateeda xun ayay leeyihiinoo waa naarta ayb kuwana iyaga ilaahay subxaanahu watacaala aayadanba uga warramay tilmaamahooda oo alla wuxuu yidhi waaladiina kuwa yanquduuna burinayaan cahdallaahi ilaahay ballamihiisa kuwa ka baxayo min bacdi miihaaqihi kol adkayntii ou adkeeyey ka gadaale muxuu ku adkeeyey alle dhaar iyo ayaa lagu adkeeyey markuu alla adkeeyey ballantii ka gadaale kuwa ballanta alla ka baxayo oo burinayaan ayb waa gaaladii marka kuwan dabcan sida mufasiriinta qaar badan ay leeyihiin wayaqdacuuna goynayaan maa ay ladii kii amara allaahu alla uu amray bihi shaygaaba an yuusala in la xiriiriyo oo qaraabadiina waa jarayaan oo waa goynayaan wayufsiduuna fasaadinayaan oo hallaynayaan fil ardi dhulka korkiisa siday dhulka korkiisa u hallaynayaan wa ifsaaduhum fiiha dhulka dhexdiisaoy halleeyaan camaluhum fiiha bimacaasi illaahi dhulkii inay ku sameeyaan macsida alle dhulka waxaa fasaadkiisa uu yahay macsi alloo lagu sameeyo haddii marka shirki lagu sameeyo waa la fasaadiyey haddii bidca lagu sameeyo dhulkii waa la fasaadiyey haddii macaasidan kabaa-irta qatliga iyo isboobka iyo dhaca iyo lagu sameeyo dhulkii waa la fasaadiyey wahaakada nacam ayb fasaadku marka waa ilaahay oo la caasiyo ilaahayna macaasidiisa shirkibaa u weyn bidcadaa ku xigto waxaa ku xiga markaa macaasidan kale kabaa-irta ah yaa ku xigto xuquuqdii qofka lagu lahaayo ounan gudanin waxyaabahaas oo dhan baa markaa dhulka fasaad u ah islaax maxaa u noqonaya marka daacada rabbi oo lagu sameeyo mar walbana dadka waxaa laga yaabaa qofka isagoo dhulka korkiisa fasaad ku wado haddana ninka ugu fiican inuu isagu isla yahay baa suuragal noqon karto ayb ictibaar male kaas marka nin walba waxaad adiga isu aragto ictibaar male shayga ictibaar kale waxay tahay wixii sharcigu macruuf u yaqaanana in lagaa helo caqliga saliimka ahna uu macruuf u yaqaano wixii munkar ana qofkii inuu ka fogaado munkarkuna marka fasaadka dhulka korkiisa la fasaadinayuu ka mid yahay alimaam abu jacfar adabari aayaddan tafsiirkeeda wuxuu sanadkiisa ku wariyey min xadi min ariiqi muscab bni sacd bni abi waqaas muscab baa wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi sa'altu abii aabbahay baan su-aalay can hadihi alaayati aayaddan aayaddu marka waa tae qul hal nunabi'ukum bilaksariina acmaalan aayaddaasaan su-aalay aayaddii ma markaasaan waxaan yidhi buu yidhi ahumu lxaruuriyatu aayaddaa kuwaas isla fiican oo acmaal xun intay sameeyaan haddana ay isla fiican yihiin kuwaasi xaruuriyada miyaa baan iri buu leeyahay muscab bnu sacd bni abi waqaas aabbihiis buu su-aalayaa ahum alxaruuriyatu qaala laa maya buu yidhi walaakina alxaruuriyata xaruuriyadu iyagu marka aayadda ay leeyihiin waxa ay tahay buu leeyahay ma wasfigooda tilmaamayso waaladiina yanquduuna cahda allahi min bacdi miihaaqih wayaqطacuuna maa amara allahu bihi an yuusal wyufsiduuna fi lardi ulaa'ika lahum allacnatu walahum suu daar aayaddaas baa iyaga ku socota buu leeyahay sacd bnu abi waqaas wa kaana sacdun sacad wuxuu ahaa yusamiihim kuwaa wuxuu ku magacaabi jiray alfaasiqiin khawaarijta wuxuu ku magacaabi jiray faasiqiin ayb dee aayaddana siday usoo gelayaan waa iska caddaan kartaayo iyaga keliya aayaddu ka warrami maysa dabcan oo aayaddu gaalada way ka warramaysaa waxa dhulka halleeyo cumuumanna way ka warramaysaa iyaga marka waxyaabaha ay dhulka ku halleeyeen waxaa ka mid ahaa inay dadkii khiyaaru khalqillaahi bacda alambiyaa dadkii ugu khayrka badnaa asxaabta ayay intay gaalaysiiyeen oy iska dhaadhiciyeen inay ka diin badan yihiin saxaabaduna kufaar yihiin dhiigoodiina ay bannaysteen oo ay sidaa marka ku laayeen asxaabta taasaa marka dhulka korkiisa ay ku fasaadiyeen ruuxuna hadduu bannaysto dadka muslimiinta dhiigooda waa fasaad dhulka lagu sameeya marka shirkiga laga tago kan ku xiga ayuu noqonayaayo qatliga qof muslima oo aan waxba galabsanin wax lagu dilana aan la imaanin qofku inuu dhiiggiisa bannaystaa waxay noqonaysaa marka wayaqdacuuna maa amara allaahu bihi an yuusala qofkaani inaad ammaan gelisow lahaa wixii xiriirkiisii haddaad intaad jartay ixsaankii intaad ka daysay haddana shartaadii aad ka dayn weyso way dhib badan tahay ibnu jariirna aayaddan isagaa ku keenay aharkan aayaddan aan hadda tafsiirkeeda ku jirno ayuu ku keenay calaaqa inay la leedahay uuna ugu keenay ayb iyagana xasri kuma ahanoo qeyrkoodna dabcan way soo gelayaan ulaa-ika kuwaadaas lahum waxay wayufsiduuna fasaadinayaan fil ardi dhulka korkiisa ulaa-ika kuwaadaas lahum lacnatu lacnad ayaa usugnaatay oo ay leeyihiin walahum waxaa usugnaatay suu-u daari daarta mideeda xun allahu yabsudu risqa liman yashaau wayaqdir allahu alle yabsudu wou fidinayaa arrisqa risqiga ayuu fidinayaa liman ayuu u fidinayaa yashaa-u uu doonayo wayaqdiru waa ciriirinayaa qofkuu doono ayuu ka ciriirinayaa wa farixuu way farxeen kuwan risqiga loo waasiciyey gaalada ah bilxayaati noloshii ayay ku farxeen addunyaa dhoweyd wamal xayaatu nolol ma aha addunyaa dhow fil aakhirati aakhirada dhinaceeda ilaa mataacun weeyaan un raaxo yar oo tegaysa un weeyaan wayaquulu ladiina kuwii waxay dhahayaan kafaruu kufriyey lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi calaa muxamedin moxamed korkiisa aayatun mucjizo maa lagu soo dejiyo mucjizada oo min rabbii xagga rabbigii ka ahaanayso qul waxaa tidhaahdaa in allaha alleh yudilu waa dhuminayaa man axadka yashaau oo uu doonayo wayahdii waa hanuuninayaa ilayhi xaggiisa u hanuuninayaa man qofkii anaaba noqdo oo isaga usoo laabto aladiina kuwii ayuu alla hanuuninayaa aamanuu rumeeyeen watadma-inu ay xasilayso quluubuhum quluubtooda bidikrillaahi ilaahay dikrigiisa ay ku xasilayso alaa hooy bidikrillaahi ilaahay dikrigiisa yaa tadma-inu ay ku degaysaa ay ku xasilaysaa alquluubu laabaha iyo quluubyadu aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamilu saalixaati acmaasha suusuubanna la yimaadeen duubaa laan jannaad ama geeda duubaa la yidhaha jannada ku taallaa lahum iyaga usugnaatay iyo wa xusnu ma-aabin noqosho mideeda wanaagsan baa usugnaatay oy leeyihiin marka alla subxaanahu watacaala sifaadkiisiibuu ka hadlayaa halkan oo alla inuu yahay albaasit lqaabid oo asmaada alla waxaa ka mid a kuwa markaa labadooda lay laba laba u socdaa jiro oo musdawaj ah labadoodu markay musdawaj yihiin oo ay wada jiraan ayaa kamaalku ay faa-iideynayaan kuwaana marka waxaa ka mid a tan oo kale al albaasitu lqaabid ilaahay waa midka risqigana waasiciyo ciriiriyana maxaa yeeley waxay kutusay isagu iraado inuu leeyahay iraadadiisu keliya inay fulayso yacni qudro inuu uleeyahay iyo awood waxa isagu uu haayo siduu doono inuu uqaybin karo ba albaasid keliya marka uu yahay iyo qaabid keliya marka uu yahay marka yacni keli keli laga dhigana macnahaas lagama faa-iideysanayo oo haddii la yidhaha ilaahay risqiguu dadka ku ciriiriyaa bis oo inuu uwaasiciyo aan la sheegin ammaan ma noqonaysan laakiin haddii la yidhaahda ninkau doonana waa u waasiciyaa midkau doonana waa ku ciriiriyaa waa ammaan ayb marka alla wuxuu leeyahay allahu alle yabsudu wou fidinayaa arrisqa risqiga ayuu waasicinayaa liman buu u waasicinayaa yashaa-u hu ou doonayo isaga ayb qofkuu doonayo risqiga u waasiciyaa lianna addoommada alla waxaa ka mid ah man laa yasluxuhu ilaa dalika qof yacnii ay u roon tahay un risqiga in loo waasiciyo ayb wayaqdiru ilaahay waa ciriirinayaa risqigii calaa man yashaau qofkau doono korkiisuu ku ciriirinayaa isagana maslaxa inay sidaa ugu yaa sidaas baa maslaxada ugu jirtaa liannahu laa yuslixuhu ila aliqtaar wax kaloo hagaajin karo in risqiga lagu yareeyo maahay wax kale ma jiraan oo adiga marka risqiga markuu alle sidaa u maamulayo qofkan waa u waasicinayaa mid waxaa jira haddii aan loo waasicinin ee risqiga lagu ciriiriyo iska gaaloobayaa laga yaabaa inuuba jiraba mid kalena haddii risqiga loo waasiciyo waa qooqayaa waa kibrayaa markaasaan laga joogi karin ilaahay marka waxaa ka mid a xikmadiisa dadka qaar marka sidaa iyagu inay dhibsadaana la arkaa laakiin dan ugu jirto ma fahmayaan suuratu shuuraana ilaahay wuxuu yidhi walow basata allaahu risqa licibaadihi labagaw fi lardi qaalibka dadku sidaas haddii risqiga loo waasiciyo dhulka waa ku qooqayaanoo waa ku kibrayaan macnahaas marka aan tilmaamayna ibnu jariira aayadda ku fasiray ayb oo basdigana dadka qaar baa basdiga maslaxadoodu ay tahay kuwana in risqiga lagu ciriiriyaa dan ugu jirtaa ilaahay isaga addoommadiisa kala garanayo wa farixuu bilxayaati wa farixuu way farxeen kuwii risqiga loo waasiciyey waay gaaladana ahaa waa gaaladii risqiga loo waasiciyey kufrigana ku daray bilxayaati noloshiibay ku farxeen addunyaa ee dhoweyd midaasay ku xasileen jeclaysteen iyadaa unbay markaa yacnii ku farxeen ayb markaasay yacnii jahligoodii iyo macsidoodii bay adduunyada ugu tamashileeyeen korkeeda ayb waana arkaysaa in badanoo dadka yacni ka mid a risqiga marka loo waasiciyo ama markuu shaqo iyo xoogaa hanti iyo helo bisha yacni sanadka bisha ama labada biloodoo uu fasaxa yahay marka uu gaal yahay meel kale ma yaqaaneen lacagtii uu ururiyey ayuu soo gubayaa wuxuu ku gubayaa marka tumasho adba marka markab fuul xaggaay xaggaa diyaarad u raac khamri ku cab ha yacni haween markaa yacni faaxisho iyo balaayo yacni ku raadi oo ku samee waxaa laga yaabaa jawigii dhexdiisa dhul ma joogo cirkiina ma joogo faaxishuu ku dhex jiraa baddaas weyninka badan ee mugdiga badan buu ku jiraa raaxo iyo tumashuu u tegayaa hadday baddii la la la tagtoy qaado haddii yacni duufaan ku kacdo noloshiisa meesha ugu dambaysa halkaasay noqonaysaa laakiin qofka muuminkaa waxaa ilaahay siiya wafarixuu bilxayaati dunyaa ma noqonayo nolol kale inay ka dambayso u ogyahay maalkiisa ilaahay buu uga dhowaanayaa kuna cibaadeysanaya dad muslimiinana waa jiraa dhaqankaas gaalada ka qaatay oo tamashleynta iyo tumashada maalka ilaahay siiyey isaga tuntana waa jiraan oo iyaga marka macaasi ku sameynaya nicmadii ilaahay siiyey wa farixuu bilxayaati noloshii bay ku farxeen addunyaa dhoweyd wamalxayaatu noloshii maaha addunyaa dhoweyd fil aakhirati aakhira dhinaceeda yacnii aakhira marka loo la dhinac dhigo ay janba alaakhirati ayb ilaa mataac ilaa mataacun raaxo un weeyaan waxaa kaloo lagu fasiray ilaa qaliilun wax yar daahibun oo tegaya waay wayaquulu ladiina kuwii waay dhaheen waxay dhahayaan kafaruu kufriyey lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi calaa muxamedin moxamed korkiisa aayatun maa lagu soo dejiyo mucjizo aayadda hadda midda la akrinaya kama wadaane mucjizay ka wadaan min rabbihi aayadda oo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaanaysa maa lagu soo dejiyo qul waxaad tidhaahdaa in allaha alle yudilu waa baadiyeynayaa man qofkii yashaau uu doonayo wayahdii waa hanuuninayaa ilayhi xaggiisa ayuu usoo hanuuninayaa man axadkii anaaba noqday oo isaga u towbad keenay ilaahay waa gacan qabanayaayo xaggiisa usoo hanuuninayaa aladiina kuwiibuu alla hanuuninayaa manta ka bedel ayb aladiina kuwiibau alla xaggiisa u hanuuninayaa aamanuu rumeeyeen wa tatma-inu ou ay xasilayso quluubuhum quluubtooda bidikrillaahi ilaahay dikrigiisa ay ku xasilayso ayb dadka marka iimaanka laga helay qalbigoodana dikriga alla ku xasilayo dikriga alla marka qur-aanka ugu weyn oo qur-aankan qofka markuu akrinayo inuu intuu ku tadaburo fahmo macaanideeda marka uu la joogo qur-aanka iimaankiisu waa ziyaadayaa qalbigiisii marka xasilooni iyo duma'niino ayuu helayaa qalaqa iyo walbahaarka iyo waxyaabaha waa ka baxayaan dikriga alla waxaa salaadaha aan tukanayna waa dikri alle markaad hawshaadii kasoo tagtood ilaahay hor istaagtood allahu akbar dhahdo ood ilaahay marna dembi dhaaf weydiisanaysid marna inuu ku hanuuniyo aad su-aalanaysid haddii aad ku tadaburto alfaada salaada iyo xaalaadka qofka musalliga uu ku jiro qalbigiisu waa degayaa walidaalika nabiga sal l slam salaaduu raaxada ka raadi jiray oo marka uu yacnii arrin iyo wax ay murjiyaan shanigiisu wuxuu ahaa salaad inuu u degdego mar kasta marka salaadaas inay xaalaadkeenna yacni ama aan aaran barwaaqo ku jirno iyo farxad ama aan ku jirno yacni dhibaato mar walba salaada xaggeeda in loo cararo ayaa diintu ay tahay oo waxaad dareemaysaa abaar markay jirtana waa la tukanayaa istisqaa marka ay timaado farxad iyo markay muslimiintu qabaan ciidaha iyo kalena salaadan tukanaayo ciidda waata la tukado markaan cibaadada ramadaanka dhammayno ama midda xajka iyo oo mu'minku uu yacni rabbigii farxad uu iyo reynreyn uu ku jiro farxaddiisii salaad buu ayuu aadayaa uu tukanayaa sidoo kale marka xaalaadka koonka ay isbedelaan oo cabsi ay timaado qoraxdu ay madoobaato dayixu madoobaado kalena salaadaanna loo jideeyey salaadii marka waa dikri ilaahay waay allana wuxuu yidhi wa aqimi asalaata lidikrii salaada marka ilaahay xusuustiisaa ku jirto adoo iska shaqaysanaya xaya cala salaa markaad maqasho waad soo tegaysaa salaadii baad imaanaysaa dikri alle yani xusuus allo waayo salaada cibaadaadka dhammaantoodna dikri allah ku jiro yani dikriga alle cibaadaadka dhanba waa dikri alle sababta maxaa nabigu sal ll ly slam wuxuu yidhi inamaa jucila aawaafu bilbeyti wasacyu bayna asafa walmarwa waramyu ljimaari liiqaamati dikri llahi tacaala beytka la dawaafayo dhagaxa la tuurayo sacyiga safay marwa la soco la soconayo ilaahay wuxuu u jideeyey liiqaamati dikri illaahi ilaahay dikrigiisa in la oogo la toosiyo idan marka cibaado kasta marka aada ku jirtid rabbi baa xasuusan tahay waa dikri baad ku jirtaa qalbigaagu waa degan yahay dembiga iyo markaad ku jirtana qalbigaagu qalaq iyo walbahaar baa ku jira markaad dembigii kasoo laabatood ka towbad keentana qalbigu waade waa degan yahay idan towbadu iyaduna dikri ilaahay waay wاldina ida facaluu faaxishaة aw ظalmuu anfusahm dakaruu اllaha faاstagfaruu lidunuubihim ayb cilmiga marka la baranayo xalaasha ee xaaraanta aada baranaysa dikri allah ku jirtaa qalbigaagu waa waa degan yahay oo mucaad bnu jabal waxaa laga wariyey inuu yihi majaalis alaali majaalis اdikri majaalis اlxalaali wاlxaraam dikriga majaalistiisu waa majaalista xalaasha ee xaaraanta haddii marka aad xalaal iyo xaaraan baranayso ama tafsiir ha ahaado ama xadiid nebiga ha ahaado ama fiqhi iyo a'imadii yacni salafka sida ay nusuusta qur-aanka iyo sunnada u fahmeen oy kala dhex baxeen axkaamta iyo marka aada baranaysood fahmaysid waxaad ku dhex jirtaa dikri ilaahay marka dikriga ilaahay macaanidiisu waa ballaaran tahay macna ha u qaadanin marka dikriga ilaahay macno kooban hal xaba ama hal nooc kaliya inuu yahay bacdi naasna waxaa laga yaabaa dikri ilaahay marka la yidhaahdo ee maskaxdoodu inay soo galaan waxyaabo nebi moxamedna uunan dikri ka dhiganin asxaabtiisana aynan dikri ka dhiganin waxaas marka qofku intuu waqtigiisa ku dhammayn lahaa dembina aakhiro uu ka raaci lahaa waa dikriga waxyaabahan aan ka hadalneen nusuustan leh inuu ku dadaalo oo uu ilaahay ku xuso waxyaabahaas ayb aladiina kuwiibuu alla hanuuninayaa xaggiisa oo ugu hanuuninayaa aamanuu rumeeyeen watadma-inu ay xasilayso quluubuhum quluubtoodu bidikriillaahi ilaahay dikrigiisa ay ku xasilayso alaa hooy bidikriillaahi ilaahay dikrigiisa tadma-inu ay ku xasilaysaa alquluubu quluubta aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati waa mubtada iyo khabar waay aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu saalixaati acmaasha suusuubanna la yimaadeen duubaa laan jannaadaa lahum iyaga u sugnaatay duubaa lahum taa marka khabar dhacayso laan jannaad baa iyaga u sugnaatay duubaa marka waa magac geed jannada ku yaallo oo nebigu sal ll ly slama uu yidhi qofka raakibka ah ee faraska fuushan ee weliba orodka badan yaa wuxuu hooskeeda ku dhex jirayaa boqol sano mana gooynayo oo uunan hooskiisii dhaafaynin ayb ukuluhaa daa'imun wadilluhaana waa noo imaanaysaa ayb waxaa kaloo sidoo kale suurat lwaaqica ilaahay uu yidhi wadillin mamduud wadillin hoos mamduudin la taagay marka boqol sano faraska orodka badan hooskeeda ma ka gudbaayo duubaa baa la yidhaha marka geedaasi waa geed jannada ku taallo duubaa marka ma la fasirayo dabcan duubaa duubaa un weeyaan leanna waa magac magaca asmaaduna lama bedelo culimada laakiin laan jannaaday yidhaahdaan waa isla mid un nacam leanna geedku haddiiba geed janno uu yahay duubaana iyadu ay tahay waa isla kee waa isla mid un sida haddii la dhaho wax dhiba male duubaa ayaa lahum iyaga usugnaatay iyo wa xusnu ma-aabin wa xusnu munqalabin noqosho wanaaggeed baa usugnaatay mideeda wanaagsan kadalika arsalnaaka fii ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa calayhim aladii awxaynaa ilayk kadalika kamaa arsalna alambiyaaa qablaka sidii ambiyada adiga kaa horreeyaba aan u dirnay oo kale arsalnaaka waa ku dirnay adigana fii ummatin ummad dhexdeed baan kugu dirnay ummadda oo qad khalad ay tagtay min qablihaa iyada horteed umamun ummado ay tageen litatluwa inaad akhriso darteed baanan kuu dirnay calayhim iyaga korkooda a ku akhrisid alladii kii awxaynaa aan waxyoonnay ilayka adiga aan kuu waxyoonnay wahum iyaguna yakfuruuna waxay ku kufrinayaan oy diidayaan biraxmaani allaha raxmaankay diidayaan oo waxdaaniyada allay ku kufrinayaan qul waxaad tidhaahdaa huwa isagu allaha aada ku kufrinaysaan rabbii waa kan i abuuray laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga maahani calayhi isaga korkiisa unbaan tawakaltu tala saartay wa ilayhi isaga xaggiisa unbaa mataabi noqodkayga ama towbadeyduna ay ahaatay risaaladiibaa marka alla halkan uu ka taqriirinayaayo alla wuxuu leeyahay adiga rasuulnimo kuma cusbid hortaana waa la diray rusul adigana waa lagu soo diray qul maa kuntu bidcan min arusul kadalika sidaadaas oo kale yacni kamaa arsalna alambiyaaa qablaka ambiyadii adiga kaa horreysay sidaan u dirnay oo kale sidaadaa si la eg oo kale aan arsalnaaka kuu dirnay adiga fii ummatin ummad dhexdeed aan kugu dirnay ummadda oo qad khalad ay tagtay min qablihaa iyada horteed umamun ummado maxaa laguu dirayna litatluwa inaad akhrisid calayhim iyaga korkooda inaad ku akhrisid alladii kii awxaynaa aan waxyoonnay ilayka adiga aan kuu waxyoonnay waxaan aan kuu waxyoonaynay qur-aankan ah inaad ku dul akhrisid idan marka dadka maxaa lagu waaniyaa qur-aankaa lagu waaninayaa carabtii iyagu qur-aanka waa fahmayeen oo luqadoodu kusoo degay marka lagu aqriyaa qur-aanku xaqnimadiisa waa u muuqanaya walidaalika markii nabigu sal l l slama maka isagoo joogo ay warka ka badiyeen u dhageystay ee uu yidhi afaraqta yaa abalwaliid abalwaliidoo warkaagii ma dhammaysatay waa dhammaystay markuu yidhi haa nabigu sal ll ly slam wuxuu soo bilaabay marka xaamiim tanziilu min alraxmani اraxiim kitaabun fusilat aayaatuhu qur'aana carabiya liqowmin yaclamuun ilaa uu ka gaaray fain acraduu faqul andartukum saaciqatan midla saaciqati caadin wa hamuud meeshaas markii la joogu yihi iga jooji jooji buu yihi bis ayb isagii dhammaa marka qur-aankii haddee nin carab ah oo saliiqi ah weeyaan oo aayadahan lagu aqrinayo balaaqadeedana waa garanayaa xaqiiqadeeda iyo cilmiga ay ka warramaysana de waa waa fahmayaa maynan ku dhicin marka walidaalika wax dadka lagu waaniyo oo qur-aanka ilaahay iyo xadiidka nabiga sal l slam ka weyn ma la helayo leanna labaduba waa waxyi nebiguna jawaamic alkelim ayaa la siiyey war gaaban oo macaanidiisu aada u ballaaran tahay baa la siiyey oo dadka marka wacdiga uu soo jeediyo saxaabada waxay dhihi jireen sida xadiidka cirbaad oo kale wacadanaa rasuulu llahi sal l slama mawcidatan wajilat minha alquluub wadarafat minha alcuyuun waanadiisii marka indhahna way ka ilmaysii jirtay qalbiga waa ku cabsan jiray markaasay saxaabadu aada ugu taasuri jireen ayb qofku marka haddii laakiin qur-aankii ka cararo uu ka fogaado sunnadii nebiga iyo xadiidkii ka fogaado wuu qalalayaa markaas qalbi qalalan unbaa soo baxaya ayb waxyaabaha marka qalbigii jilcinayaa waxa ay tahay dadkana lagu waanina lagu in lagu waaniyaa ay tahay qur-aanka ummadaha kalena haddii loo fasiro qur-aanka oo qur-aankii luqada ay luqad ay ku fahmayaan loogu fasiro laa shaka waxaa ah yacnii qof de madax adayg un la taagan maahane in badan wixii ilaahay khayr la doono inay aada wax uga fahmayaano qur-aanku xujo waa ku filan yihiin ayb litatluwa inaad akhrisaanu kuusoo bixinay calayhim iyaga korkooda a ku akhrisid alladii kii awxaynaa ilayka aan kuu waxyoonnay adiga xaggaagaan u waxyoonnay wahum iyaguna yakfuruuna waxay ku kufrinayaan walxaal hum iyaguna yakfuruuna biraxmaani ay ku gaaloobayaan allaha raxmaanka ayaanu ku dirnay iyagoo allaha raxmaanka ku kufrinaya ayb allaha raxmaanka marka say ugu kufrinayaan waxdaaniyadiisay diidayaan oo ibnu jariir wuxuu yidhi wahum yajxaduuna waxdaaniyata allahi wayukadibuuna bihaa allaha raxmaanka keliya hala caabuday ku kufrinayaan oo i diidayaan ayb isimka alle raxmaanna markii loo sheego waxay dhihi jireen maa nacrifu ilaa raxmaan alyamaama annagu ma naqaana raxmaan ilaa waxaan naqaanaa raxmaankii yamaamo joogay musaylamay ka wadaan taa lafteeda marka waa isyaalyaal un maahana yacnii allah ilaahay inaynan garanaynin maaha ilaahay inay yaqaanaan boqolaal aayadood buu alla ku tilmaamay waxa weeyaan marka midkaasi waa mid marka waxdaaniyada alle ay ku diidayaan suurat lfurqaanna waxaan ugu tegaynaa waidaa qiila lahum isjuduu liraxmaan qaaluu wama raxmaan anasjudu lima ta'murunaa wazaadahum nufuuraa waxaay diidan yihiin marka waa cibaadadii alle qul waxaa tiraahdaa huwa isagu allaha raxmaankaa rabbi rabbigay weeyaan laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maaha calayhi korkiisaan tawakaltu tala saartay meeshanna marka rabbi iyo laa ilaaha ilaa huwa baa isgarab yaalla yacni maadaama uu rabbigay kan i abuuray isagu uu yahay kan aan caabudayana waa isaga cid kale ma noqonayo sidaasuu marka u jeedaa allihii i abuuray isagaasaan caabudayaa wy ayb calayhi tawakaltu isaga korkii un baan tala saartay wa ilayhi isaga xaggiisa mataabi tawbatii wa marjicii noqodkayga iyo towbadaydu ou ahaanayaa walow ana qur'aana suyirat bihi ljibaalu aw quطicat bihi اlardu aw kullima bihi اlmowta walow haddii ana qur'aana qur'aan suyirat la socodsiiyo walow haddii ana qur'aana qur'aan qur'aanka oo suyirat la socodsiiyo bihi isaga sababkii lagu socodsiiyo aljibaalu buuraha aw amase qudicat la googooyo la jarjaro bihi bisababihi qur-aankaa sababtiisa al-ardu dhulka lagu googooyo aw amase kullima lagaga hadal siiyo bihi isaga qur-aanka almowtaa kuwa dhintay lagaga hadal siiyo haddii uu kaasi yacnii uu jiri lahaa lama aamanuu bihi maynan rumeeyeen allaha raxmaanka ah marka lowdan jawaabteedu mar walba waa muqadar marka waxaa lagu qadarayaa lama aamanuu bihi waa lagu qadari karaa haddii qur-aan lagu socodsiiyo buuraha qur-aan yacnii marka la aqriyo buuruhu ay soconayaan dhulku uu go-go-go-ayo dadka dhintay lagaga hadal siiyo hadduu jiri lahaa oo sidaa ay dhici lahayd lama aamanuu bihi mucjizay iyagu dalbadeene waxba ma aynan rumayn lahayn oo madaxadaygooda walow ananaa nazalnaa ilayhim almalaa'ikata wakalamahum lmowta waxasharnaa calayhim kula shayin qubula maa kaanuu liyu'minuu iyo kala way halkaasaa marka lagu fasirayaa ayb waxaa kaloo lagu qadaraa lakaana hada alqur'aan hadda ka hor kitaab la soo dejiyey oo yacnii buuruhu ay la socdaan dhulku ou la go-go-o dadka dhintay looga hadal siiya ma jirin haddii ay dhici lahayd inuu jirana qur-aankaana ahaan lahaa lakaana hada alqur-aan sidaana waa waa lowda jawaabteeda xaggaasna waa laga dhigaa bacdi bacdi culamaai luga iyaguna waxay yidhaahdaan lowdan jawaabteedu waaba muqadam waa la hormariyey wahum yakfuruuna biraxmaanida yaa yacni taqdiim iyo taakhiir baa jiro jawaabta lowda wahum yakfuruuna biraxmaanidaas waay yay dhahayaan aduu saddexdaas war baa ku jiraan ayb midkan marka lama aamanuu bihida ama lakaana hada alqur'aan taana fiican waxaa looga badbaadayaa labadaas marka yaa aada u waryar ayb walow haddii ana qur'aanan qur'aan suyirat la socodsiin lahaa bihi isaga sababkii aljibaalu buuraha lagu socodsiin lahaa aw amase qudicat la googoyn lahaa bihi bisababihi qur-aankaa sababtiisa alardu dhulka aw amase kullima looga hadashiin lahaa bihi bilqur'aani qur-aanka almowtaa kuwa dhintayna looga hadal siin lahaa lakaana hada alqur-aan buu ahaan lahaa ama lama aamanuu bihi maynan rumeeyeen saa xataa haddii loo yeelo ma rumeyn lahayn oo iyagaa marka waxay yidhaahdeen qur-aan buurahan ma ka dhaqaajiyo oo naga dhaqaajiyo maka ciriiri bay nagu noqotaye noola imaw bay dheheen ee alla wuxuu leeyahay haddiiba uu jiri lahaa qur-aan sidaasa ma jirine haddii uu jiri lahaa qur-aankan waa ahaan lahaa yani weynigiisa qur-aankan low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasadican oo kalena lama aamanuu bihi maynan rumeeyenna waa lagu qadari karaa bal ee lilaahi alla unba u sugnaaday alamru arrinka jamiican dhammaantiis xaal uu yahay arrin oo dhan ilaahay buu gacanta ugu jiraayo aniga waxaan doono ma samay karo afalam yay-as aladiina aamanuu afalam yay-as miyaynan ogaanin aladiina kuwa aamanuu rumeeyey an low yashaau llahu anhu shaniya low yashaau llahu allah hadduu dooni lahaa lahadannaasa dadka wuu hanuunin lahaa jamiican dhammaantood sidaa miyaynan ogeyn hadduu alla dooni lahaa inuu dadka hanuuniyo waa hanuunin lahaa ayb walaa yazaalu ladiina kuwii ka zuuli maayaan kafaruu kufriyey tusiibuhum inay ku dhacayso bimaa sanacuu bisababi saniicihim samayntooda iyo waxa ay sameeyeen dartii inay ugu dhacayso qaaricatun mid yacni qalbigooda garaacayso balaayo qalbigooda garaacdo ayb walaa yazaalu ka zuuli maayo aladiina kuwa kafaruu kufriyeen tusiibuhum inay asiibayso bimaa sanacuu bisababi saniicihim samayntooda waxa ay sameeyeen dartii inay ku asiibayso ka zuuli maayaan qaaricatun mid garaacayso quluubtooda ee balaayo iyo cadaab iyo niqmo ayb aw amase taxullu inaad degtid anta adiga nebi moxamedow qariiban meel dhow inaad degtid min daarihim degmadooda u dhow inaad degtid ka zuuli maayaan sidaa inay imaanayso xataa intii ya-tiya uu ka imaanayo wacdullaahi ilaahay ballanqaadkiisa in allaha alle laa yukhlifu ma guubiyeelayo uma ka baxayo almiicaada ballamada afalam yay-as aladiina aamanuu yay-as marka macnaheedu afalam yaclamu ay basriyiin sidaasay ku macnaynayaan shawaahidna waa u keeneen oo abyaad yacni carab carab ay ka keeneen oo bimacnaa marka yay-as bimacnaa yaclam inay tahay kuufiyiintu iyaga macnaheeda caadigay ku wadaan laakiin cilmi unbay hadhow markaa un macno ahaan haddana ay ku macnaynayaan marka afalam yay-as aladiina aamanuu afalam yaclam miyaynan ogaanin waayo waaba ogaadeyne aladiina kuwa aamanuu rumeeyey an low yashaau llahu anhu shaniye mukhafafa min athaqiila waay an an an low yashaau llahu anhu shaniya low yashaau llahu allah hadduu dooni lahaa lahadannaasa dadkuu hanuunin lahaa jamiican dhammaantood walaa yazaalu ladiina kuwii ka zuuli maayaan oo ka tegi maayaan kafaruu kufriyey tusiibuhum inay asiibayso bimaa sanacuu bisababi maa sanacuu waxay sameeyeen darteed qaaricatun inay asiibto ka zuuli maayaan mid garaacayso yacni balaayo marka iyo cadaab garaaca iyaga quluubtooda imaa bilqatli wa imaa bilcadaabi wa imaa bilniqam ayb wa imaa biljuduubi waalqaxdi ama abaar inay markaa ku dhacdo iyagu asiibto ayb aw taxullu tusiibuhum tay ku cadfan tahay laba macnaana ku jirto aw taxullu in laga dhigo aw taxullu inaad degtid anta adiga nebi moxamedow xalla yaxullu waa degay baana laga wadaa marka macnaa aw taxullu walaa yazaalu ladiina kafaruu kuwii gaa gaaloobay ka tegi maayaan oo ka zuuli maayaan taxullu qariiban min daarihim taxullu anta adiga inay sidaa kufrigooda ka tegi maayaan yacnii ilaa markaa yacni aada degtid qariiban meel u dhow min daarihim iyaga degmadooda sulxulxudaybiya waqtigeediibuuna nebigu soo degay maka meel u dhow dabcan sanadii sideedaadna waaba furtayba xataa yaatiya wacdullaahi baa yimid marka marka aw taxullu qariiban nebiga in loo jeedo taxulluda yacni faacilkeeda aw taxullu anta adiga inaad degtid ka zuuli maayaan qariiban meel dhow min daarihim mushrikiintii maka degmadooda sidaa marka in lagu macneeyo ama in la yihaah aw taxullu taxullu faacil looga dhiga qaaricada tusiibuhum bimaa sanacuu qaaricatun aw amase taxullu inay degto qaaricatun musiibo inay degto qariiban meel u dhow min daarihim iyaga degmadooda labadaa macnoba waa ku jiraan xataa intii ya-tiya uu ka imaanaya wacdullaahi ilaahay yaboohiisa oo ballanqaadkii alle inuu maka ku geynayo waay ilaa uu ka imaanayo aayadda marka meeshan intan dambe walaa yazaalu ladiina madaniya waayay mufasiriintu u badan yihiin marka in allaha alle laa yukhlifu ma khilaafayo ma ka baxayo almiicaada ballamada ilaahay ka ma ka baxayo walaqad istuhzi'a birusulin min qablika faamlaytu liladiina kafaruu huma akhadtuhum fakayfa kaana ciqaab walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe istuhzi'a waa lagu jees jeesay birusulin rusul rususha oo min qablika adiga hortaa ahaayeen baa lagu jees jeesay faamlaytu waan u sugtay waan u dheereeyey waqtiga liladiina kuwii kafaruu kufriyey uma markaa dabadeed akhadtuhum waan qabtay fakayfa sideebow kaana ahaaday ciqaabi ciqaabkayga yani waqaca mowqicahu waa ilaahay ciqaabkiisa mowqiciisiibuu ku dhacay ayb nebigaa tanna lagu sabar siinayaa marka walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqehe istuhzi-a waa la jees jeesay birusulin rusul baa lagu jees jeesay rususha oo min qablika adiga hortaa ahaayeen faamlaytu waan u dheereeyey aslu limlaa alimlaau aliطaalatu waay amlaytu lifulaanin haddaad tiraa macnaheeda idaa adalta lahu fi lmahali waa haddaad sugashada u dheerayso waay ood yani isagoo qalad ku jira haddana aada u seeta dheerayso cabaar aada deysid ayb days ka dhigto faamlaytu waan u dheereeyey marka liladiina kuwii kafaruu kufriyey uma markaa dabadeed akhadtuhum waan qabtay iyagoon iska jirin fakayfa sideebow kaana ahaaday ciqaabi ciqaabkayga afaman huwa qaa'imun calaa kulli nafsin bimaa kasabat afaman axad huwa isaguba qaa'imun mid maamulaya ah calaa kulli nafsin naf dhammaanteed korkeed mid maamulayo bimaa kasabad waxay kasbatayna ku maamulayo kaman laysa kadalika miyuu la mid yahay axad aan sidaa ahayn oo waxba maamulaynin miyuu la mid yahay waa maya jawaabta wa jacaluu waxay yeeleen lilaahi alla waxay u yeeleen oy ka ictiqaadiyeen shurakaa-a kuwo wax la leh bay ilaahay ka ictiqaadiyeen qul waxaad tidhaahdaa samuu magacaabahum kuwa ilaahay wax la leh bal halla idin maqlee soo sheega am tunabbi-uunahu bal ee atunabbi-uuna ma u sheegaysaan hu alle miyaad ugu warramaysaan ood u sheegaysaan bimaa laa yaclamu bimaa shay laa yaclamu ounan ogeyn fil ardi dhulka korkiisa am bidaahirin bal eh a bidaahirin baatil oo min alqowli hadal ah miyaad marka yacni wax ku magacaabaysaan ayb atusamuunahu shurakaa-a miyaad ku magacaabaysaan bidaahirin bibaatilin baatil oo min alqowli kaasoo min alqowli hadalka xaggiisa ah bal azuyina waa la qurxiyey liladiina kuwii kafaruu kufriyey makruhum shirqoolkoodii iyo ficilkoodii baa loo qurxiyey xumaa wasuduu waa la leexiyey cani sabiili jidkii baa laga leexiyey toosnaa waman xadkii yudlil illaahu alla ou dhuminayo famaa lahu uma sugnaanin min haadin ku hanuuninaya ma leh afaman ruux huwa isaguba afaman axad dheh huwa isaguba qaa'imun maamulayo qaa'imun yacnii u taagan fulaan yacni kaasuu u taagan yahay marka la leeyahay waa maamulayaabaa laga wadaa dabcan ayb afaman huwa qaa'imun ay raqiibunna waa lagu macneeyaa afaman axad huwa isaguba qaa'imun ay raqiibun mid ilaalinayo maamulaya ah calaa kulli nafsin naf kastaa bimaa kasabad waxa ay kasbatay ku maamulayo yacni alle iyo meeshan marka khaaliq iyo makhluuqa la rabaa in la kala baro waa la kala saaraya tilmaamaana lagu kala saaraya ruux quraansho intay ugu yar tahay maroodiga iyo waxa kaloonan garanayninee kasii weyn axad maamulayo iyo midaan waxba maamuli karin isku mid miyaa baa la leeyahay maaha isku mid marka ilaahay quraanshada isagaa maamulo inta ay ugu yar tahay iyada iyo wixii kasii yar xayawaanaadka kuwooda waaweyn kuwa badda ku jira beriga kuwa ku jiro bani aadamka wax kastoo sa yacni noole dhammaantii isagaa maamulayo dhulkan iyo cirkan isagaa maamulayo hayo in allaha yumsiku samaawaati waalarda an tazuula dhulkan iyo cirkan ilaahay isagaa kala hayo wayumsiku samaaa an taqaca cala alardi waxaa axad marka awooddaas faraha badan leh iyo cilmigaa waasacae wax walba koobay axad leh ma wuxuu la mid yahay axad aan sidaa lahayn dariiqada qur-aankuna marka mushrikiinta kula dooda saas ba sidan waa qeyb kamida qaababka ama qaab kamida qaababka ilaahay kula doodaya mushrikiinta suuratu naxlina markuu ilaahay nicamkiisa iyo awooddiisa kasoo hadlay ayuu wuxuu yihi afaman yakhluqu kaman laa yakhluqu afalaa tadakaruun marka dhib baa u yaallo baatil iyo beenna waa ku taagan yahay wixii ilaahay lahaa ninkii cid kale siiyey xujana uma helaayo garna uma helaayo makhluuqa ka ugu khayrka badan nabiy llaahi moxamed salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi tilmaantan isaga kuma dabaq mayso afaman huwa qaa'imun calaa kulli nafsin bimaa kasabat alla alla unbay tilmaan u tahay nabiy llaahi moxamed naf kastaa ma maamulayo mana maamuli karo ayb haddii marka nabiy llaahi moxamed oo arrintaa waayey iyaa kala helaaya marka ayb dadku marka awooya nin walbaa marka ama awoowihiis ama yacni qofka un uu yaqaano salaaxa iyo wanaagga iyo khayrka uu ku yaqaano hadduu masallihii intuu ag dhigto ee wixii ilaahay lahaana isaga uu wax ka siiyo haddii laga celiyana uu yidhaahdo dadkan wanaagsanaa la diidan yahay iyo wax wanaagsan dhana laga soo horjeedaa nebi maxamedaa la diidan yahay iyo qofkii uu yidhaahdo waa qof markaa yacni xaalkiisu uu aada u dhunsan yahay afaman axad huwa isaguba qaa'imun mid maamulaya ah oo u taagan calaa kulli nafsin naf dhammaanteed korkeed bimaa kasabad waxay kasbatayna ugu ku maamulayo ugu taagan kaman laysa kadalika ma wuxuu la mid yahay axad aan sidaa ahayn wajacaluu lilaahi allay waxay u yeeleen shurakaa bay alla u yeeleen iyaga uma yeeli karaan laakin waa ka ictiqaadiyeen waayo macnuhu wajacaluu lilaahi allay ka ictiqaadiyeen shurakaa kuwo wax la leh bay alla ka ictiqaadiyeen qul waxaad tidhaahdaa samuuhum bal magacaaba kuwa ilaahay wax la leh waa la yaab haddii la yidhaha magacaaba ma sheegi karaan ile qofku hadduu la soo istaago sanamkan aniga aan qorqoray ayaa ilaahay wax la leh ee caqliga min badaahati alcaqli waxaas waxba kakama jiraan baa la dhahaya haddii uu yidhaahdo fulaan min annaasa ilaahay wax la lehna de inuuna la lahayn waa loo jeedaayo waa jiranayaa waa dhimanayaa yacni adduunyadan isagoo mutaxanow soo galay meydka dhaqa meydka saas yeela u isagoo la dhahayo haddana ka tegayaa yaa ilaahay wax la yeelan karan qul idcu ladiina zacamtum min duuni illahi laa yamlikuuna mihqaala daratin fi lardi walaa fi samaa wamaa lahum fiihima min shirkin wamaa lahu minhum min dahiir taasuu ilaahay ku faahfaahiye ilaahay subxaanahu watacaala wax la leh dhuuri caso wax la eg dhul iyo cir wax yar wax ilaahay la wadaagaa ma wax la leh ma jiraan ayb iyaguna ma laha ilaahayna lama laha wamaa lahu minhum min dahiir ilaahay garabna uma aha wax uu uga baahan yahay ma leh isagaa isku filan oo istiqnaa daati ah ayuu leeyahayoo cid walbaa waa ka maarmaa alle ayb qul waxaa tiraa samuu magacaaba hum iyaga bal kuwa ilaahay wax la leh soo sheega am tunabi-uunahu amtan waa munqaica waay am bal e atunabbi'uunahu hamsadii in la soo celiyaa sidaasaa fiican am bal e atunabbi'uunahu atunabbi-uuna ma u waramaysaan hu alla miyaad u waramaysaan bimaa laa yaclamu bishariikin laa yaclamuhu bimaa shay miyaad ilaahay ugu waramaysaan maadani marka waxay ku dhacaysaa shariig ilaa hadda qul samuuhum wax mid ilaahay wax lale bal magacaabaa la yidhi moogtahay markaasu alla maadaama iyagu cibaadada ilaahay keyrkii ay la wadaajinayaana marka alla wuxuu leeyahay am bal e atunabbi-uunahu ilaahay miyaad u sheegaysaan bimaa shay miyaad u sheegaysaan shariik mid shariig ah miyaad alla u sheegaysaan ood leedihiin waxbuu la leeyahay laa yaclamu aan wax uunan ogeyn shariig uunan ogeyn fil ardi dhulka korkiisa alla aanu ku ogeyn miyaad idinku u sheegaysaan yani haddaad idinku wax keeni weysaan ilaahay wixii ou lahaana aada cid kale la siinaysaan ood caabudaysaan dhulkana uu joogo kaas aada caabudaysaan hadda mid ilaahay wax la leh oo alla ounan ogeyn oo idinka aada u sheegaysaan maa jira waay maya waay kaas marka waa inuunan jirin waa waa caddahay ayb am bidaahirin min alqaw min alq min alqawli am bal e atusamuunahu ma maga ma ku magacaabaysaan shurakaa shuraka miyaad magacaabaysaan bidaahirin bidannin ma malo amase bidaahirin bibailin baatil miyaad ugu magacaabaysaanu min alqowli hadalka ah bidaahirin marka bidannin bibailin intaba waa mufasiriintii hore way ku fasireen bal ee zuyina waxaa loo qurxiyey liladiina kuwii kafaruu kufriyey makruhum shirqoolkooda ay maleegayaan iyo warxumadoodii iyo ficil xumadoodii baa loo qurxiyey shaydaan baana u qurxiyey markaan wasuduu waa laga leexiyey cani sabiili waddadii toosnayd baa laga leexiyey ayb wasaduu cani sabiilina waa la akriyey macnuhuna wasaduu annaasa dadkii bay ka celiyeen oy ka leexiyeen cani sabiili jidka toosan waman qofkii yudlil illaahu alla uu dhuminayo famaa lahu uma sugnaanin min haadin ku hanuuniyaa uma sugnaanin lahum waxay leeyihiin kuwaasi cadaabun cadaab baa u sugnaaday fi lxayaati noloshii dhexdeeda addunyaa dhoweyd cadaab bay ku leeyihiinoo waxaa ku dhacaya markaa yacnii cadaabkii alla uu soo tilmaamay qaarkiis oo aayaddii tan ka horre ta hadda ka horreysay tii kasii horreysay uu kaga soo hadlay allah subxaanahu watacaala walacadaabu laakhirati aakhirada cadaabkeeda ashaqu dhib badan oo cadaabka adduunyada ka dhib badan wamaa lahum uma sugnaanin ayaga min allaahi alla xaggiisa min waaqin mid dhowrayo oo ilaalinayo oo cadaabkaa ka ilaalinayo uma sugnaanin mana laha hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed